laamaha amniga dhobley gaar ahaan booliiska magaalada dhobley ayaa soo bandhigay rag ku eedeysan falal xatooyaha oo ay ka geysteen gudaha magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose islamarkaasina lagu eedeeyey inay dhacaan xoolaha nool siiba ariga howlgalla ay sameeyeen ciidamada booliiska magaalada dhobley ayay shalay galab raggani ku soo qabteen ayagoona ku guda jira falka xatooyada ah ee xoolaha shacabka magaalada dhobley haddaba qaar ka mid ah saraakiisha booliiska degmada dhobley oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay ugu digeen dadweynaha ku nool magaalada dhobley inay ka digtoonaadaan dadka dhacaya xoolaha nool ee magaalada dhobley islamarkaasina ay la soo xiriiraan laamaha amniga markay arkaan falal noocan oo kale ayaamo iyo bilooyin ka hor waxaa nagu soo kordhay xaalad aanan degmada dhobley looga baran xaalad aanan weli wax sameeya ama wax ka hadlana aanan jirin xaaladaas oo ah in la dhacayo xoolihii noolnoolaa khaasatan ariga xaalad nagu soo kordhay oo cabashadeeda nagu soo noqnoqotay baarnaa maanta inaan halkan aanu wax yar aan kasii dayno sida aanu hawshaas aanu uga falgallay si fiican baan hawshaas jawaab deg dega cabashadee ka timi shacabka aanu u sameynay waxaa jirta inaanu soo qabanay rag hore oo gacanta booliska ku jira waxaa haddana jirta inaanu habeenkii shalay maalinta shalay ahayd aan soo qabanay rag iyo xoolihii oo nool nool iyagoo gaari ku wata xoolahaasoo kuwii magaalada ka tirsanaa ee magaalada ka foofayey magaaladan usoo hoyanayay ku jiraan kuwii baadiyaha ka foofayey ayagana ayna meesha ka marnayn kuwaasoo dhac bareer ah oo booqa lagu hayo kuwaas oo baaburinti daba loogu gurto kenya la geynayo qaar magaalada doble daafeheeda lagu kala gadanayo baa jiray aad baana arrintaas oga howlgallay waanu haynaa haddana waanu haynaa kuwo kalena waan sii qabanay kuwo kalena maanta insha allah waanu haynaa maxkamadaanu insha allah horkeeni kar doonaa laamaha cadaaladaanu insha allah marin doonaa waxaan oga digayaa dadka falalkaas ku jira iyo dadka falalkaas ku howl leh ama ku fikiraya inay waxaas sameeyaan waanu oga degaynaa inay ka fogaadaan waanu soo jeednaa indhahana way furan yihiin tallaabo sharci aanu ka qaadi doona meel kasta ay galaanna insha allah kuwa ka hari doona ma noqon doono howlgallaanu samayn doonaa meel alla meesha noogu soo sheegaan aadi doonaa haddii qaxootigii kenya ay naga galaan xitaa waxaanu awoodnaa inaan kadaba tagno oon ka soo qabanno waana ka soo qaban jirno haddana waan ka soo qabanna haddii nala galaan waxaan oga degaynaa inay arrintaas laga waantoobo oo arrintaas ay dadka ku fikiraya waxaas ay ka waantogaan waxaan halkan ugu mahad celinayaa shacabka degmada dhobley oon isdhihi karo oon dhihi karo howlaha shaqo aan hayno dhabar bay u yihiin sababtoo haddii ayaga nala shaqeynina innaga wax shaqo ah oo aan qaban lahayn ma jirin dadka dadka dadka dhacaya ayagaa noo soo sheega sababtoo annaga ciidan baa nahay ciidanna meel walba ma taagna waxaa meel walba taagan waxaa meel walba maraya waa shacabkii haddii shacabka iftimishnina soo sii lahayn waxaan isleeyahay waxumanaa arrintaas waxumanaa ka qabatee hadda labada aan hayno dadka hadda hayno